waa gartay taas intaasaan uga baxaynaa intaad wasiirka ahayd waxaad lug ku lahayd oo kasoo shaqaysay soomaaliya siday u heli lahayd magaca dotso oo ah internetka magaca ugu dambeeya soomaaliya ay isticmaasho iyo weliba maadaama wasiirka isgaarsiinta ahayd numberka two five two oo kaleo shirkado brivate ay isticmaali jireen oo weli lisle waa isticmaalaan barnaamijkaas sida hawsha aad ka soo marteen iyo isticmaalkiisi hadda meesha uu joogo taariikh dheer wey laakiin aan soo koobno labada arrinba runtaa wey aniga markaan ama wasiirka ama ka horba intaan wasiirka noqon aniga ilaa shan wasiir kale ayaan la tali ahaa marka continuity dheer baa jira oo dadkaasaan la soo shaqeeyay dad waxaa aqoon badan leh waxaan qabtoo dhan waxay ku xirnaayeen waxaan ku taagnaa garbo waaweyn yani cabdirasaaq juriil oo kale dadka soomaaliya maanta u aqoon badan wey yani waxaan aniga aan aad ugu farxsanahay inaan la soo shaqeeyey asagoo wasiira oon la tali u ahaa iyo wasiiro badan oo ka dambeeyey yani uu ayagana aada aqoon badan u lahaa marka aniga wasiir ka noqday marka dadka unbaan ku tiirsanaa waxay soo qabteen unbaan sii waday bas continuity unbay ahayd marka arrinta dhirso waa run yani cabdirasaaq juriile iyo dad badan kale oo soo kasoo shaqeeyey qayb unbaan ka ahaa aniga ururkii marka loo sameeyey ee maamuli jiray saa la socoto waxaan maqlay maalin dhoweed waxaa loo wareegay dowladda mushkilad ma laha yani dowladda ayada authority waxay rabtay samayn kartaa laakiin waxaa muhiim un inay hoosh istaagin inay sii socdaan un yani mushkiladda u weyne soomaaliya hadda runta la sheego ka jirto waxaa weye waxaan la yiraahdo markii ugu horreysay yani wax walba hadii layirahdo hadday ugu horreyn haddaa lasoo bilaabaya marka waxaa dhumaya continuity-gi waxaa dhumaya wixii dadka hore soo qabteen aniga waxaan qabtay weyba yaraayeenba waxaan qabtay waxay ku dhisnaayeen shan wasiir oo igu horreysay yani waxaa kamid ah cabdikariin yani dadka soomaaliya ugu aqoon badan ku jira waxaa kamid ah cabdirasaaq juriile waxaa kamid ah jahaweyn waxaa kamid ah cilmooge waxaa kamid ah yani wasiiro badan oo la soo shaqeeyey marka aniga iyo mid hool lasoo qabtay unbaan sii waday wax badanba kuma darinba marka fikrad ugu fiican horta waxaa weye marka in la yiraahdo base baa dhisan halasii wado laakiin haddii yirahdo wax walboo lasoo dhisay halada dumi halasoo bilaabo marka taa waa tan arrintan dhodhasoogi tan ku saabsan tan kasii muhiimsan laakiin two five two yani two five two waxa ugu muhiimsanee dowladda qabto wey haddii wasaaradda la eego yani sida australian joogno six one qof kaloo taaban kara malaha dowladdan baa haysa there's no way adigaad ku oran karto shirkad baan samaysanayaa numberka anaa maamulo adduunka meelay ka dhacday malaha aan soomaaliya ka ahayn marka sharci baa la mariyey baarlamaanka sharci baa jiro hay-ad baa la sameeyey waxaasoo dhan way jiraan laakiin weli lama hayo two five two su-aasha igama aha aniga dala-aan igama aha waa facts la rabo recordka inay ku jiraan yani why is it numberkan loo ogaan waaya qofka iskale hadda aniga adiga hadda isu tagno laba citizen baan nahay oo jooga australia oo dhahno shirkad baan samaysanayna yaan ka dooranaa number yaan ka dooranaa spectrum maanta la akhrinayna adiga soomaali badan in soomaaliya la geeyey four g ha la geeyey four g waa ku faraxsannahay its good idea hore baa loo socday laakiin sidee lagu geeyey spectrum ka isticmaalaan nambarade la siiyey su-aashaa lagama jawaabi karo marka haddaan arrintan sii dabagalno oon fasirno waana arrin muhiim oo raba ummadda soomaalida inay fahamto dadkii aqoon la-aan badan baa jirto oo gaabis baa jira laakiin si kalaan u dhigi karaa maanta oo dadka laga bari karaa hadday shirkad diyaarad ama train ama ama basas soomaaliya rabta inay ka shaqayso kasoo qaad kenya airways ayaa doonaysa inay timaado muqdisho intay iska timaado dadka qaado tikada u goyso iskama tegi karto waa inuu jiraa license waa inuu jiraa xafiisyo waa inay jirta canshuuray bixiyaan maxaa uga duwan tahay marka daa adiga shirkad tahay telecommunication samaynayso inaad iska timaado ama aad iska haysato nambaro ama resources ummadoo dhan ka dhexeeya xaggee laga bixiyaa canshuurta in la ogaado xaq baa loo leeyahay yani wasiirka maaliyadda bayle iyo wasiirka telecommunicationka iyo wasiirada dowladda soomaaliya o dhan golaha wasiirada baarlamaanka qof walba xaq buu leeyahay adiga xaq baa u leedahay soomaaliya baa tahay aniga xaq baan u leeyahay citizen baan nahay inaan ogaado canshuurta laga qaado habarta ka iibinaysa caano wardhiigley maxay uga duwan tahay in laga qaado canshuurta dadka kale ee lacagta ka sameynaya waddanka fair question haddaan aniga rabo inaan ka furto shirkad basas ka wada gaalkacyo ama kismaayo ama baydhabo ama muqdisho canshuur baa laga qaadaya licensaan leeyahay yaan ka qaataa license haddaan rabay inaan shirkad ka furo telecommunication soomaaliya just fair questions waxay iga tahay aniga honest question criticism iga maaha dacwan iga maaha waa garata kaas numberka two five two ah laakiin dot sog oo kale ilaa hadda markaad aragtay madaxda soomaalida iyo websytedooda weli waxaa la isticmaalaa gmail iyo hotmail ayaa la isticmaalaa isaga kaas haddii lasoo celiyo laftiisa maxaa loo isticmaali layaa wallaahi aniga kulley markii ugu dambeysay iyo markaan howlaha ku jirnay qof walba oo soomaaliya u shaqeeyo laga soo bilaabo madaxweyne ilaa iyo shuqulba kule dowladda soomaaliyeed wuu lahaan jiray email dowladda leedahay jaamacadaha o dhan way lahaan jireen lakiin aniga hadda arrintan waa ka fogaay waa ka fogaaday yani waxyaalaha soomaaliya iyo xataa qaarada o dhan oo waxyaalo kale oo global aan ku jiraa laakiin marmar waan eega oo waan fiiriya runtaa wey nambarada waxaa moodaa inay yaraanayaan laakiin howsha aniga hadda maanta nooma taalo dad baa u xilsaaran tahay oo habeenii maalin rabaa inay focuskooda ahaato laakiin waa su-aal baardi waa laisweydiin karaa aniga markii ugu dambeysa waxaa wareejinaan sameeyey dhowr iyo konton jaamacadood oo soomaaliya ayaa haystay dhowr iyo dhiidho dhasog hadda badankood ma arko ma aqaan meel ay aadeen su-aal meesha taalo wey yani tin dowladda iska baddaaba taas aniga waxay iska ahayd bamaandutri wax laga hadli kara ma ahayn laakiin waxaa jira fikrad kale oranaysa m e s o oo qof kasta oo muwaadin oo soomaaliya uu email heli karo oo fria oo ardayda lagu bilaabay taas anaaba ogaa oo masalan jazeera university xamar ku taalo ardaydeeda free baa lagu siiyey su-aasha waxaa weye maxay u socnaayihiin yani arrimahan oo dhan muhiim wey yani ma aha keliya dhinaca financiga iyo lacagta keliya ma aha waxyaalahan waa free internetka waxyaala badan oo free ayaa jiro oo aqoonta ha ahaato isticmaalkeeda ha ahaato yani su-aal valid oo hadda aniga adigaan isweydiin karna waxaa weye dhowr iyo kontonka institution ee sheeganaysa inay jaamacada yihiin marka la siiyey free email oo qofka hadduu yahay jaamac faarah magaciisa ardayga uu heli karo jaamac faarah at somalia university or whatever university a d so maxaa loo isticmaali waay maxaa loo heli waay maxaa ardayga loo xaqiraya maxaa loo siin waaya xaggiisa wixii free way muuqaato haddii jaamacadda siin weysay ninka wasiirka waxbarashada muu yiraada maxaa loo siin waaya laakiin websiteka waxaan isleeyahay dot soogaasoo kale markaad aragtid domain name kasta qolaa hoosti garaysa yaa hoosti gareeya weeye marka yaa haya yaa lacagteeda bixiya international yaa kala xiriira wey mami su-aashaas too technical wey lakin wax ku soo koobi karaa laba arrin in la kala qaado wey magaca domainka free wey yani jaamacadda xaq bay u leedahay dot e d u dot so inay free u hesho su-aal la isweydiin kara maaha haddii lacag laga qaadana mersa la iska tacwin karaa oo wax dhib badan ma aha jaamacadda marka marka la siiyo magaca haddana waxaan u sameeyey aniga anaaba tan personally ku dhex jirayba in jaamacad walba ay hesho free email jaamacadda shaqaalaheeda ma ahane ardaydo dhan ay qaadan karto marka su-aasha meesha taal waxaa weye maxaa loo sameyn waayey jaamacadihii baaba diidan inay dadkan wax wada qaataan hadday diideenna wasiirka waxbarashada ama ku shuqle muxuu ugu khasbi waayey ilan ardaygaad xaq buu u leeyahay ardayga maanta monash ama melbourne university wax ku dhigto hadduu smith yahay wuxuu qabaa smith at melbourne university dot e d u dot a u equivalent ayaa xamar ka jira ama hargeysa ka jira maxaa loo heli laaya waxaan soo xasuusanayaa bug la oran jiray the closing of the american mind yani waxaan moodaa jaamacadaha aniga inay maskaxda ardayda xirayaan intay furi lahayn laakiin su-aasha kale qeybta labaad ay weydiisay hosting hostingka dowlad shuqul kuma laha jaamacadda ayaday u taallaa meesha rabta hostinga ku samayso i c t ga soomaaliya waa majuur dad badan oo xamar jooga waxaa jira servare haysta oo ku samayn kara hosting laakiin waxaa maqan waxaa weye information sharing dadkii maba ogaba waxa available ah ee muqdisho yaallo haddaan aan kula hadlaayo waxaaso dhan waa laga samayn karaa muqdisho haddaan sii wado su-aashan waxyaalaha aniga frustrationka ugu hayo waxaa weeye i c t ga soomaaliya wax badan buu samayn karaa haddadan aan kula hadlaayo madaxweyneheena farmaajo wuxuu awood u heli karaa hadduu caawa usoo jeesto inuu beri arday walba oo soomaali ah oo jaamacad ku jiro oo email u diro yani waa very powerful qiyaas adiga haddaad madaxweyne tahay ama prime minister tahay aad u diri kartid email arday walba oo soomaaliya jooga wax kuu diidaa inay jiraan la samayn karo within a day or two aan la samaynin bal ka warran arrintaas yani waxyaalaha la yaab kale wey marka aas oranayso ma annaka ama rabinba inaan isla hadalna ama wax isu sheegno ama aan ka faa'iidaysano waxaana hor yaalla ee suurtagalka waddankii waana tagtaay oo weli kamaad inkastoo siyaasadda aadan ku lug lahayn laakiin waa tagtaa soomaali kastoo adduunka meeshu doonaba ha jooga siyaasadda soomaaliya uu ka warqabayo waa la socdaa wasiir horaad ahayd waxyaalo badan baa ogtahay waddanku xaaladda hadda uu ku jira iyo sida uu u socdo guud ahaan se u aragtaa matala maamulada iyo maamula goboleedyada iyo federaalka ayaamahan ishaystay oo kale doorashooyin baa meelaha qaarkood ka dhacay oo kale guud ahaan wax waddanka socdsay aragta
generally haddii kor laga fiiriyo markaan hadda melbourne joogno oo aad egto east africa waxaad oranaysaa its okay meel hoosaan kasoo bilownay mar waxaa jirta xamar baan la tegi jiri jir oo sagaashan kilomitr meel u jirta diyaarad lagu soo degi jiray haddana intaad ka duusho istanbul ama nairobi ama addis ababa for the last few days aad muqdisho ka tegi karto marka taa waa markaa meel fog ka egto wey laakiin markaad ku dhex jirto runta dila sheega dhib badan baa jira yani meelaha qaarkood inaan heerkaasba joogna ma ahayn yani in shir la qabtoo la yiraahdo sida xamar loo nadiifiyaa laga hadlayaa howsha howlo taala madaxweyne iyo prime minister iyo midna maa iyo xataa yarisog waa qof walba soomaaliya howlo taalo wey gurigaada nadiifso maaha wax dowlad u yaalla maaha laakiin haday heerkaaba gaartay nafteeda dhib bay leedahay laakiin su-aalaha runtii la isweydiinaya waxaa weeye siyaasad ahaan electionskan hadda ka socda gobolada oo kale saaka waxaan akrinayna waxaa xasuustaa baydhabo oo laleeyahay commissionkii electionka ayaa iscasilay madaxweynihii guddiga doorashada ayaa iscasilay ha oo madaxweynihii baa yiri ma tegayo shirkii iyo waxyaalo kaloo la xiriira arrimaha arrimo noo yaalla maaha hadda yani destruction bay noo sameynaya waxay naga leexinayaan mas-uulkii weynaa ee shaqadii noo taallay yani waxaan u hadlaya hadda sida qof soomaaliya oo waddanka xaq ka soo qabtay waayo howlo ka badan baa noo yaalla yani eleeshankii ka weynaa ee laba kun iyo labaatan koo iyo labaatan kuwan yaryar marka destruction bay sameynayaan yani way naga leexinayaan hooshii weynada taallay mana loo baahneenba shaqaada loo baahnaa maa maalidooda waxaan akrinaya gobol soomaaliya ka mid a ayaa wuxuu ka doodayaa sharci sida australia oo kale arrimahan l b g t ga war howshaa noomaba taallaba yani wax ka weynaababa noo yaallaba waxbarashada anada iyo systemka anaga aan isku haysanaa xaquuqda dadka isku jinsiga ah oo isguursaday waxaasa laga hadlaya Ah, bal maxaaba na- baddaasna geliyey ma fahmaysaa marka waxay kutusaysaa mararka kood focuska ayaa naga dhumeeya marka waxaa loo baahan yahay in dib laisku noqdo la yidhahdo horta maxay yihiin waxyaalaha waaweyn hor yaalla anoo hadda maalmada safar ku jira aan daawanaya madaxweynaha oo jeergaraynaya shir golaha wasiirada on the one hand waan ku farxay oo waxay ahayd open government on the other hand fursad weyn oo aan laga faa'idaysanin bay ahayd isku soo wada duub yani waxa meesha hadda la jooga ma xuma laakiin fine tuning badan bay u baahan tahay oo haddii aan la samaynin dib noo celin karta haddana oo mashaakilad kale keeni karta maxaa ka mid a doorashooyinkan soo marna waa ogeen boqolkiiba boqol sax ma ahayn hadda waqti ayaan haysanaa laba sano ku dhowaada marka sabab hadda loo bilaabi waayo amuuraha si loo sixi lahaa aniga waxay ila tahay gardarre inay tahay ama ay tahay xilkii laga leexanayo waayo ma rabna haddana sanad dambe la yirahdo oo waqtiga yaa laga dhammaaday lagama gaare wax kale aan samayno marka excuse yun jirin waxaa shirarkan lagu qabanaya melbourne iyo meelo badan waxaa weeye hadda aan sii sheegno inta hadhowti la oran lahaa waqtigii baa dhammaaday muxuu ku dhammaaday inta baydhabo election ka socday iyo kismaayo iyo galmudug iyo states way ku soo federaalki ma aha ayagoo dhan baa dib loo dhigi karaa haddii la rabo la oran karaa bal howlka weyn baa noo taallay aan sugno Mm, howlahaas oo dhan laakiin miyaysan wiiqi karin madaxdii gobolada oo dee dad badan iyo maamulaha ummad dhan iyo kuwii federaalka haddayba isku dhegan yihiin caalamkiina aynu ku tiirsannahay eh, in waxna la siiyo hay-adihii ay lacagna siiyaan haddii annaga aan kala soconnana ay leeyihiin hangon idinkii dee idinkii baaba is haystee maxaanu ina caawinaa taas mawaysan hawshoo dhanba wiiqayn oo dhibaataynayn waa clear waa- waa- su-aasha sax weeye waa su-aal xaqa weye oo raba in laga jawaabo laakiin aan dib u noqono hal mar aan fiirino waxaan say ku yimaadeen marka hore annaka cidna naguma khasbin yani okay fikradaha waana la siiyo waana lagu riixay laakiin at the end of the day waa dhihi karnay ma rabno laakiin waxaan yidhi federal baan aadinaa federal ma xuma yani waddankan aan joognaba federal weye wuuna shaqeeyaa maraykanka federal weye wuuna shaqeeyaa yani wadamo badan baa jira maxaan kaga duwanaya marka annaga wadamadaas kale waxaan uga duwanaya waxaa weye confusion badan baa jira yani hadda arrintan baydhabo keliyadan usoo noqono yani waa ognahay waxa dhacay la- saddexdii wiiga lasoo dhaafay ma loo baahna inay dhacaan aniga kolley waa ka fogahay laakiin si kale waa loo samayn karay marka waxaan trumpismka noqday ee la oranaya in your face wax walba waa la samayn karaa waan lagu marinayaa waa laga roon yahay waayo waxaa la rabaa prime ministerka madaxweynaha leaders wey respect badan baan u haynaa ayagana sidoo kale inay respect u hayn ummaddii oo la yidhahdo okay i will be humble shaqadeedana waa qabsanaya laakiin stylekan u qabsanaya wuxuu noqonayaa mid soomaalinimo mid dhaqanka ku jirta mid la kala dambeynayo laakiin haddaad arrogant u noqoto oo tirahdo kibir baan wax ku wadaya xoog baan wax ku wadaya then soomaali baan waas naqaana reactionka wuxuu noqonaya ana kibir baan kugu dhegeysanaya ama kumaba dhegeysanaya then waa lasdhexyaacaya marka taa weetaan ka digayna leenahay marka waa laga roon yahay waa gartay eh, arrimaha soomaaliya iyo howlihii ku aadanaa intaasaan uga baxaynaa Eh, nin akademiga tahay wasiir horaad soo ahayd jaaliyadda reer melbourne dadku ugu horreeyay waddankan yimid baad ku jirtaa baan isleeyahay waqti badan baad joogtaa jaaliyadda halkan joogta iyo dadkeena qurbi joogta waqtiga ay soo mareen iyo sida waddanka ay u degeen iyo sida ay ay ula qabsadeen ama aysan ula qabsan maxaa ka dhihi kartaa maxaad eh, is leedahay dadku waa loo baahan yahay inay ama wax ka bedelaan maxaynu ku fiicannahay maxaan ku xunnahay Eh, jaamacadaad aragtaa soomaalida waa laga hadlaa waa lagu weydiiyaa Eh, soomaalida ku dhegeysanayso reer australia maxaad la qaybsan lahayd maxaa naga khaldan maxaan ku fiicannahay
Wa- wa- aniga waxaan umaleynaya wax badan ku fiicannahay waayo haddadan aan joogno waad ogtahay oo dad kaloo ka yimid sida south sudan ama gobollo ka yimid iyo dhibaatooyinka waddanka ay kala kulmayaan ama uh, ka haysta ama so on marka as a group soomaaliya haddii naloo fiiriyo waxaan ku jirnaa dadka yani communiska ugu fiican fiicnaanta anada badanaa waxaa weye individual yani qof walboo soomaaliya individually wuu fiican yahay oo shaqadiisu haystaa wax badan buu qabtay alxamdulilah horaa loo maray dhaqaale ahaan yani meel horaa la gaaray meelaha weaknesska anaga waxaa weye anaga community ahaan marka lasu keenkeeno kulliga anaga meelaha ayaa u baahan weli inaan shaqo badan ka qabano oo sidee as a community waxaan u qabsan karnaa taana waa un sawirka soomaaliya unbaa intana ka muuqdo hadda masalan shalay waxaan akrinayay report soomaaliya ka imaanayo masalan tusaale soo qaadanaya turkiya oo dadkeeda siinaysa mishaar ama guryi waxaas su-aasha marka waxaa weye ninka soo qoray aan la hadlay waxaa idhi fikradda mabaxume ma is weydiina annaka goormeen gaari karna arrintaas iyo sababtaan loo gaarin iyo sababtaan loo gaari karayn mar dhow yani waxaan sovereignty la yirahda ama dowladnimada waxaa weeye in give and take aniga citizen baa adiga citizen baa tahay yani muwaadin baa tahay inaan idhaahdo xuquuqdii qaar ka mid a ayaan dowladda siinayaa si dowladdina marka annakoo dhan ay noo xukunto tii ilaa hadda waa waa keeni la-aan annaga qof walba wuxuu rabaa inuu aniga naftidaaba dowlad aba yani dowladda nafteediba aniga wey marka waa dimuqraasiyadii oo la gaarsiiyey extension cusub oo weli adduunka ay ka gaarin marka ilaa heerkaas aan gaanoon dhahno war aniga give and take xoogaa xornimadeeda waa ogolahay inaan dowladda siiyo si annakoo dhan dowladda inoogu wada faa'iideyso oo dowladda canshuur qaado oo canshuurta la qaado sida turkiya markaa dadka loo siiyo way fiicnaan lahayd the same thing intana soomaali baan nahay alxamdulillah meel weyn baan gaarnay kuwa yurub jooga ameerika jooga sidoo kale laakiin especially kuwa australia jooga aad baa loo odan yahay bini aadan bana markarkooda waa ilooweynaa faa'iidadan qabno oo ma xasuusana ilaahay wuxuuna siiyo laakiin runta haddii la sheego aad baan u horeyna maxaa naga maqan keliya as a community inaan dhahno marka balaan su imaano annaka waan laba nahay kuwa annaga soomaaliya jooga maxaan ku tari karnaa marka wiigan soo socdana focuska intaas un wey in la yidhaahdo war jaamacadahan wayna kaalmeynayaan annakana waa Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.